barnaamijka dhallinyarada maanta wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimooda kaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaadna ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban efimyada geeska afrika iyo weliba boggeena internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad nagala socotaan waa salaaso bisha disembar waa labiyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinkuga haynana waxaa ka mida maanse dhex martay hal abuur da'yar iyo jacaylkii laftiisa talow ismaaciilo maxay isiraahdeen shalana mar baan maqlay waxaan idhi jacaylkii bad buu galay iyo baholo waaweyn beled uu ka suulo baadiyuu ku noolyahay buuruhu ku dhuntaa dartiisaan ku booqdo markii uu bidhaantiiyo muuqayga bilicsaday bannaankuu soo baxay baashanay soo saar dhinacaygu soo fadhiista waaw dee waa kuwaas ag fadhiista bal waxay is yidhaahdaan goordhow ayaynu maqli doonaa sidoo kale waxaan dhegaystayaal idiin haynaa waraysi aan la yeelannay mid ka mida dhallinyarada dhammaystay jaamacadaha oo hirgeliyey shirkad ganacsi
ganacsiga laftiisa uu yahay ganacsi ku cusub ee noocan yani sektorkan ee gaadiidka waxaa ka mid ah nooca gaadiidka ee, oo ah gaadiid raaxo oo qofku ku safri karo dhinacii heesaha ayaan iyana ka marnayn barnaamijka maantana waxaannu idiin haynaa
wasanka beentiyo qalbijile aynagu qaldayaan alla markaad khatarisada qimaa u yeeshay qab wayni yeeshaan ismaaciil waa liidinka diiday dee falastiin waad igu gaaday laakiin goordhow waa inaan meelaha wax ka raadsadaa sidoo kale sheekooyin kale iyo xubintii sayniska iyo tiknolojiyadda iyo qaybo kale ayaad idaacaddayada duhurnimo ku maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan wararkii dunida
ciidamada ammaanka ee ciraaq ayaa waxay dagaal la galeen maleeshiyaadka isis ee ku sugan magaalada ramaadi iyadoo ciidamadu ay doonayaan inay dib uga helaan ama ay dib u maamulaan ah, ulana wareegaan gacan ku-haynta magaalada ramaadi sabaax al numeyne afhayeenka hay-adda la dagaalanka argagixisada ee ciraaq ayaa sheegay in dagaalku uu ka socdo agagaarka xarumaha dowladda ee magaalada ku yaala iyagoo kaalmana ka helaya diyaaradaha dagaalka oo xagga cirka magaalada ka duqeynaya guuldarada ay ciidamada dowladda markaasi looga qabsaday magaalada ramaadi bishii may ee ina dhaaftay ayaa waxay dubdhac weyn ku noqotay dowladda ciraaq hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa sheegtay in turkigu uu u baahan yahay in uu xakameeyo ciidamadiisa ammaanka islamarkaana uu baadho dilalka loo geysto dadka rayidka ah gaar ahaan kuwii lagu dilay intii ay socdeen howlgallada ay wadeen ciidamada milatariga iyo kuwa boolisku hay-adda xuquuqda aadanaha ayaa diiwaan gelisay ilaa shan iyo toban qof kuwaas oo aan la samayn baadhis dhammaystiran hase ahaatee ururada xuquuqda gudaha ayaa iyagu diiwaan geliyey ilaa boqol qof oo dhimasho ah tan iyo bishii julaay ee sanadkan
halkaad nagala socotaana waa v o a washington waa barnaamijkii dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo ee v o a shalay waxaad maqasheen qayb ka mid a waraysi aanu la yeelanay yaasiin maxamuud sheekh cumar yaasiin waa hal abuur da'yar oo ku nool magaalada muqdisho waxa uu la dooday jacaylkii oo uu u sheegay inuu magaalada ka duday oo buraha galay ismaaciil jacaylkii wuxuu leeyahay maxaad magaalada uga baxday buu yaasiin weydiiyey sidoo kalena wuxuu isku dayayaa in uu soo maslixo talo muxuu jacaylku u sheegay
waa qaybtii labaad sidii hore baanu idkugu sheegna waraysi waryaheena cabdiqaadir maxamed uu la yeeshay yaasiin
waxaan idhi jacaylkii bad buu galay iyo baholo waaweyn beled uu ka suulo baadiyuu ku noolyahay buuruhu ku dhuntaa dartiisaan ku booqdo markii uu bidhaantiiyo muuqayga bilicsaday bannaankuu soo baxay baashanay soo saar dhinacaygu soo fadhiista wuyo soo fadhiista soo fadhiista ha markii gartay aniga ahaydee buu bannaankii ugu soo baxay oo dhinacaygu soo fadhiista talo muxuu kuu doorta adigana wuxuu igu doortay inaanan yeelnimaanku dadku ka soo cararaya ku waxyeeliya kuwa waxyeelin buu kala waa kala yaqaaniin yaqaanaa haa marka dadku wax ka limaada lahayn inaanan waxba ka hadlayno abwaan yaroo iska soconayo halabuur yaroo doonaya bal aan waxba yeelayn baan ku u danqada inaan ahay kooxda isagaa u dooday inaan ahay buu ogaaday saa daraaddeed buu igu soo degay wuxuu shar moodi saaxib adigu ma garanaysaa marka bartiisaan ku booqdo markii uu bidhaantii muuqayga bilicsaday bannaanku uu soo baxay baashan ay soo saaran sheekadaan bilaabo boqorkii waxaan idhi beydkaad ku noolayd beerihii udgoonaa berdihii maxaa helay jacaylka waxaan ku naqaanay meelahan ka raadinayay beertii beerihii iyo meelihii marka waxaan idhi beydkaad ku noolayd beerihii udgoonaa berdihii maxaa helay boqorkii wuxuu yidhi biyaa igu soo galay waa jacaylkiiya haa gurigan aad ku nooli beeyaha sheegaysa wixii dee adeer biyaha igu soo galay buu gurigaa biya kugu gala soomaad maqal biyaha igu soo galay buu buufis baa ku dhacay oo dhallintaan ka baqay oo dee in adeer haddii lagu hadalhayo hadda adoo halkaa maraya haddii en- en okay okay okay dadku guraan saas ma dogeysa qof wale muxuu kugu hadalhayaa dee waad isla hadlaysaa laftirkaa dee baalku dadko dhan baa hadalhayo dhallinyaradu hadalhay suu yihiyo magaalada baan uga soo baxay oo buufisaa ku dhacay marka wuxuu buufis baa ku dhacay oo dhallintaan ka baqaya basra iyo bashiir iyo labadii isbilatee baaq waa samaysaa way baafinayaan asii raadinaya waxay ugu bilaabeen bawdu uu jebiyo boga wuu jiifaa beerku i kala jaray been bay iga sameeyeen been bay iga sameeyeen haa boodheeri ma dabadii biliaadan maan gelin waxaan ay sheegayaan lug buu jabiyey gacan buu jabiyaa beerkaaga oo go-aan iyo ja- waxaasoo dhan artaa waa beentood buu yidhi anigu nin cilmi boodheri la yidhaahdo yaa oo aan qarniyo hore dilayba baabay ugu dambeeyey soomaali waxaan ka galo iyo waxaan ka dilo iyo waxaan ku abuurmo waxaanoo dhan kale waxay sheeganayaan waa khiyaali buu yidhi iyo been iyo masabidayaan boodherina dabadii biliaadan maan gelin buu marka sheeko weyn baa dhex marta sheeko weyn baan dhex marta way socotaa wuxuu yidhi haddaan beri billaan jiray maanta waanba baaba'ay baylaha baan ku suganahay buurtaa dusheeda abuulka ku yaal baa boodhkii uu garaacaa buu. haddaan beri billaan jiray nin libaax waa la jacaylay hayaay marka jacayl la maqlo qof waliba difaac geli jiray heer maanta waanba baaba'ay baylaha baan ku suganahay Buur- buurtaa dusheeda abuulka ku yaal baa boodhkii uu garaacaa waan busaarasaday oo timaha igu baxay oo hadal beegsan maayo saaxiib bal ila taliya buu yidhi.
adoo wataba ku anigu tale igu yimi adigaasiina aniga yaasiinaha waxaan sameeya garan maayo halkana ku baaba'ay buuli magaaladiina ma aadi karo dee xaaladaha iga dambeed garanaysaa saaxiib bal ila tali garanaysaa boohintiyo baroortiyo habataan bukaankuye wadnaha baal ma dumiyaa halbowlaha butaacana birmiya ku gooyaa buuli dow aniga baa naxay wahayaay bahalkii wuxuu ihi dee dadkii ma xasuuqaayo waxayna sheeganayaan ma kaga dhabayaa wuhi markaasaan naxay oon si rag badan oo saaxiibada ah oo aan garanayo oo magaalada joogay oo iska sheegan jiray yaa armi balaaya ku dhacdaa xataa hadda magaaladii u laabataa ma u tagtaa raggiyo dee custaan madiino buuxa iyo banaadir oo buuxa Wa- way gartay xasaan intaan naxay baan ku idhi baan idhi bi'i waaye saaxiib bilo iyo burqeqaba anigaa ballaminoo belinay ku daayaan ama ay kuu badheeraan baaqcadka aga keenaya baryo dhowra ay samir yaa suuqin baan ku idhi bal anaa u tegayey intaan ballamiyo hal meel isugu qabto xaflad u sameeyo rag iyo dumarba anaa dhahaya niyow bahalka jacaylkan buurtaas ninka awgiin buu u jeeay wuu awoodaa intuu soo baxo inuu ku- kulligiin badan xasuuqee nimayo ma ammaan geliseen oo ma dayseen mise waad u badheedheen oo waxaad tidhahdaan adeer buurtaa ku jirin annagu ku dayn maynay adna xiniyahaga fuul
marka maxaa kuu soo baxay gabagabadii miyay heshiiyeen jacayli dadkii weli miyay dagaalsan yihiin ma guddi baa loo raadin xagee wax marayaan maya madda ma heshiino dee nin weli buurta ku jiro weli si tiimi u baxayn weli jamhada oo aydaas saaran dee waynu heshiinay lama odhan karo heshiis baa meeshaa ka jira lama odhan karo dhallinyaradiina koley anigu intaan ka arkay waa sii wadaan waa sii wadaa marka waxaan hadda farayaa oo aan ha- jaaniskan kaga faa'iidaysanayaaba maadaama ay dhallinyaro badan iyo dad badan oo adduunka joogaabay dhegaysanayaan haadhe dhallinyar labadaa go'aan soo kala caddeeyaan soo kala caddeeyaan oo tay iyagu jeclaystaan ee door bidaan kaa meesha jeclaysata aan kaa hormaray
mikrofoonka waa la iska boogaya beenaysaa
laakiin an waxaan ka naxay markuu yidhi ma wadnahaan jaraa ma halbowlahaan jaraa bahalkii intaaba waan woodaaya haddii kale ha idaayaan hay daayaan dee bahalka buuruhu ku jira ayaa maslaxaadda laakiin dhibaatada waxay ka timid wuxuu ku leeyahay boodhari dabadiiba qof ma helin dee dee arrinta qulid bici boodhari ka dambeeyey haya su-aalaa la duldhigay wixii ciddii wax yeeshay kaasi wuxuu ahaa hal abuurka da'da yar iyo asiin maxamuud sheekh cumar oo ku sugan magaalada muqdisho waxaa waraystay wariyaha v o a cabdiqaadir maxamuud
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana kusoo dhowaada xubintii sayniska iyo teknolojiyadda ismaaciilow toddobaadkan maxaanu kusoo qaadanaynaa toddobaadkan waxaan kusoo qaadanaynaa daraasad lagu sameeyey ragga iyo dumarka maskaxdooda oo la ogaaday in ay wax badan ku kala duwan yihiin sidoo kale waxaa aad loo daraaseeyey iyana in dhallinyaradu markay aroortii indhahaasaa usoo kala qaadaan in boqolkiiba shan iyo toddobaatan ay markay saa indhaa usoo kala qaadaan whatsappka intay mobilka soo qaadaan whatsappka ay furaan marka waa xubnaha aynu kaga sheekayn doono marka barnaamijkeena whatsappka waa waxyaabaha en- en abka cusub ee ay ama barnaamijyada cusub ee dhalinyaradu ay ku sheekaystaan ee xiriirka bulshada si wacan dee adig u dhaadaaba aniga kaa waa iga nabadgelaya ismaaciil falastiin yaa huba si Aha.
dhifahan u isticmaala Hadda xuseen dara- barre aadan ayaa ismaaciilo warbixintan aanu kaga bogan doonaa
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii sayniska iyo tiknolojiyadda ee barnaamijka dhallinyarada maanta cilmi baaris dhowaan shaaca laga qaaday ayaa muujinaysa in maskaxda bini'aadanku aanay muuqaal ahaan kala soocnayn oo aanay u kala soocnayn ragga iyo dumarka islamarkaana ay dhinacyo badan wadaagaan cilmi baaristan ayaa waxaa diyaarshay oo soo sameeyey jaamacadda tel aviv ee israa'iil waxaana ay shaaca ka qaaday in muuqaalka laga sawiro maskaxda qofka aan la kala sooci karin rag iyo dumar midka uu yahay saynis yahanada ayaa in badan aaminsan in farqi u dhexeeyo maskaxda labka iyo dhiddiga laakiin khubarada jaamacadda tel aviv ayaa sheegay in kun iyo afar boqoloo qof ay baadheen islamarkaana ay natiijadani si hubaala ugu soo baxday khubarada ayaa qaarkood waxa ay ku murmayaan inaanay jawaab loo heli karin su'aalo badan oo la xidhiidha kala duwanaanshiyaha maskaxda ragga iyo dumarka waxaana ka mid a dhakhaatiirta caafimaadka maskaxda oo iyagu sheegay inaanay weli ogeyn sababta uu xanuunka autismka ee dhaliya aamusnaanta uu ugu badan yahay wiilasha halka ay haweenku ku badan yihiin dadka walwalka iyo waxa loo yaqaano buufiska ama isku buuqa maskaxdu uu ku dhaco shirkadda delwoit mobile ayaa soo bandhigtay daraasad ay ku samaysay qaabka dadku u adeegsadaan aaladaha bulshadu ku xidhiidho iyo telefoonnada gacanta lagu qaato waxaanay daraasadani shaaca ka qaaday in boqolkiiba shan iyo toddobaatan dadku ay eegaan barnaamijka whatsapp ee lagu wada hadlo dadkaasi oo markay toosaan inta aanay wejigaba dhaqan ku horeeya eegista fariimaha maqalka iyo muuqaalka iyo qoraalka ah ee u soo dhacay intii ay hurdeen waxa kale oo cilmi baaristan ay soo bandhigtay in dadka adeegsada telefoonnada nooca loo yaqaano smartphoneka ee gacanta lagu qaato aanay seexan karin habeenkii ilaa ay ka eegaan telefoonnadooda ugu yaraan soddon daqiiqo inta aanay gamcin daraasaddan ayaa lagu sameeyey sagaal iyo afartan kun oo qof oo soddon waddan ku nool cilmi baaris hore oo tan ka sii horreysay ayaa iyaduna soo bandhigtay in maalin walba in ka badan hal bilyan oo qof ay galaan barta lagu xidhiidho ee facebooka halka whatsappkana ay ku xidhan yihiin sagaal boqol oo milyan oo qof intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil xubintii sayniska iyo teknolojiyadda ee barnaamijka dhallinyarada maanta
xuseen barre aadan aad ayuu u mahadsan yahay falastiin ee anigu markii u dhowaad hadal baad iga soo dhex gasho waxaan is lahaa daraasadda mar haddii aan falastiinba lagu darin waxba ka dhiman
dhalinyarada waxaa moodaa baadi goobka ku jira ama een, sheekooyinka aadka u xiiseynaya dhalinyarada kale een, ayaa ugu badan malaha dadka may isticmaala xaggan qurbahana wax badan baa isbedelo dhalinyaro keliya waxaa muuqda maxay noo xidhan?
ismaaciil hadday hadda waa tii jacaylku yidhi boodheri dabadii cidba ma helin Hay.
anna waxaan ku leeyahay waddada ku qulqul
fasalka beentiyo qalbijile aynagu qaldayaan alla markaad khatariso diqimaa u yeeshay qab wayni yeeshaan fasalka beentiyo qalbijile aynagu qaldayaan oy markaad khatariso diqimaa u yeeshay qab wayni yeeshaan haygu qaraarine dhiiga kuuso ii maqalantide waddada ku qulqul ahaygu qaraarine iga kuuso ii maqalantide waddada ku qulqul layskuma qarqorae qannada jacayl hore kuugu qaada ila qaybsa weyde yaraan qabowso qafaan ku rabin layskuma qarqorae qannada jacayl hore kuugu qaada ila qaybsa weyde ayguu qaraarine iiga quuso ii maqalantide wadada ku qulqul ayguu qaraarine iiga quuso ii maqalantide wadada ku qulqul markaan qurxoonta qoortaadu dheerta qalanjay ku dhahayaan falastiinay wadada ku qulqul baa tiri goordhoweyd hadda haweenkaa laga hayaa een, ma garanaysa een, hayga roorina soosaa maaha
hadda tanaa ka dambaysay iga dowladda. labada amar waxaa la yidhaahdaa askarta een, aniga qoys military maadaama aabahay ahaa waxaa waxyaabaha aan ka barto waxaa ka mid in la yidhaahdo laba amar kan dambeeyaa la qaata haye hadda cidda marka labada hees tii dambaysaanu qaadanaynaa ismaaciil hadda cidda ku dhibta qabtana waa la ogaan doonaa waxay ahayd farxiya fiiska iyo heestaas wadada ku qulqul Fa- maxay noo xiga falastiin
dhalinyaro badan ayaa kadib markii ay dhammaysteen waxbarashadooda jaamacadeed waxay ismaaciilow qaarkood abuurteen ganacsiyo cusub iyagoo ku lamaaninaya hal abuur ku aadan hadba adeegyada ay dadku tabayaan ama muhiimka u ah noloshooda maxamed cali cismaan waxa uu leeyahay shirkad dhinaca gaadiidka dadweynaha ah oo lagu magacaabo sahal waxa uu uga waramay waryaheena haashim sheekh cumar good oo ku sugan magaalada boorama ganacsigiisa iyo adeegyada uu u qabto dadka ee iyo waxyaabaha weliba ay uga sii duwan yihiin adeegyadii dadku ay horey u haysteen
maxamed cali cusmaan wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ka qalin jebisay jaamacadda camuud sannadkii labadii kun iyo afartii wuxuuna aasaasay islamarkaasina abuuray shirkad gaadiid sida aad u aasaastay shirkaddan cusub iyo waxyaaba ay kaga duwan tahay een, shirkadihii hore ee gaadiidka ee ka shaqayn jiray somalilan shirkaddan magacayga waxaa la dhahdaa sahel transport and logistics waxaan aasaasnay muddo iminka laga joogo yacni shaqada waxay bilowday muddo iminka laga joogo lix bilood oo noqonaysa bishii lixaad ee sanadkan iminka sii eh, gebagabeyn sameeya eh, toddobiyo tobankeygii waxaana een, eh, aan ku bilownay inay ade- adeeggaan ugu talagalay inay ka shaqeysa waxay ahayd inay sahasho ama ay u fududeyso isku socodka dadka em, een, guud ahaan somaliland Eh, waqtiga xaadirkana ay ka shaqeyso galbeedka somaliland oo ah magaalooyinka hargeysa boorama iyo wajaale Een, laakiin mustaqbalka ay aan rajeynayno inay ku fidi doonto eh, somaliland network isku xidha ay noqoto eh, min laascaanood ilaa saylac waxaa jira in shirkadiinan een, gaadiidka dadweynaha rakaabka qaada ee iskaga goosha magaalooyinkaasi ee sahal in adeegyo aan lagu arki jirin gaadiidkii hore ee ka dhex shaqayn jiray magaalooyinka boorama iyo hargeysa iyo aad bixisaan maxay yihiin adeegyada cusub eed kusoo kordhiseen gaadiidka dadweynaha Eh, oo si wanaagsan waa run way jirtaa Eh, maadaama wuxuu- eh, ganacsiga laftiisa uu yahay ganacsi ku cusub eh, noocan eh, yani sektorkan eh, gaadiidka waxaa ka mid a nooca gaadiidka eh, oo ah gaadiid raaxo oo qofku ku safri karo Eh, markaan leeyahay nooca gaadiidku gaadiidka rakaab marka laga hadlayo waxaa looga bartay gaadhigu marka uu soo daalay qofku uu wadan kari waayuu sektorka public transport u gudbin jiray laakiin waa kuwo la mid ah kuwa gaarka aynu wadano modelka gawaarida haddaan soo qaadano waxa ugu horeeyey 2005 labadii kun iyo shantii labadii kun iyo lixdii wixii ka dambeeyey Een, qaadka gawaaridu way ka kooban yihiin oo gawaari yar oo qaadaya toban qof iyo labayo toban qof intaa udhexaysa Ee, waxyaabaha kale ay kaga duwan tahay waxaa ka mid ah een, haddii aad hore u raaci jirtay ama aad eh, ka horhaysay dadka waqti dhan baa kaga lumi jiray inuu maanta inuu tago goob eh, kale tusaale ahaan inuu hargeysa tago qofka ka baxaya boorama ama Bo- ama hargeysa ka imanaya boorama imanaya waxay ku qaadan jirtay maalin dhan inuu aroortii intuu istaan ka tago gaari waqtigu dhaaqaya aanu garan inuu soo kiraysto deetana maanta oo dhan alleertu ku jiro digtoonaadadu sugo laga yaabo inuu tobanka ama kubiyo tobanka dhaqaaqo dabeetana eh, dhowr saacadood dhexda kusii jiro yacni waqtigiisu muu qorshaysnayn taas waan s- wa- wax isbedel fara badan baan ku sameynay oo kow ka tahay in qofka aan u sheegi karno waqti go-aan uu dhaaqayo sidoo kale aan siino waqti ku talagal ah uu gaari karo m- marka laga reebo qadarka oo dee wixii iman karaa inaan garanayn waxaa kaloo ka mid a eh, gaarigii oo kooban gaarigii oo cusub adeegyo hore aan looga baran oo ay ka mid yihiin in qofku intaa uu ku jiro socodka aanu dareemin inaba wax xidhiidhiya aanu dareemin kulayl iyo gaarigu ac iyo qaboojiya uu leeyahay sidoo kale een, eh, aan ugu talagalay in refreshment iyo qabooj biyo la siiyo ama sharaab uu kusii eh, dhex xabo si aanu haraad iyo haw dareemin iyo ugu dambeyn inay ganacsigu yahay ganacsi la socon kara eh, isbedelada iminka mara ee jira adduunka marka dhalinyar fara badan iyo dad badan oo iminka dee aada u isticmaalaya adeegan internetku waxabay eh, laga yaabaa inuu qofku dareemi waayo labada saacadood ama saacadii badha barkaa uu ku jiro socodka oo uu garto uun goor la gaadhay halkii uu socday
dad intee leeg bay maaragtay shaqo abuur u samaysay oo ka shaqeeya shirkaddan sahal transportka Ee, markii ugu horreysay waxaanu ku bilownay koob iyo toban qof maanta oo lix bilood laga joogo waxaa ka shaqaynaya koob iyo soddon qof ayaa usoo shaqo taga oo yacni full time employees ah shaqaalo dhammaystiran oo saacadahooga aan meel kale u shaqo tegin ee halkaa nool ka raadiya marka waxaad dareemi kartaa inay saddex laab qortay muddo lix bilood gudaheeda
waryaha v o a magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa wuxuu wareysanayey maxamed cali maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda sahal ee dhinaca gaadiidka
dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta waxaa mar kale xusuusinagaa dhegeystayaal in wixii talo sheeko iyo weliba dhacdooyin aad jeceshahay inaad la wadaagtid barnaamijka aad noogu soo hagaajin kartid emailkeena oo ah soomaali at v o a news dot com markana kusoo dhawaada ciyaarihii iyo jamaal axmed cismaan
aynu ku bilowna dhegaystayaal xubinta cayaaraha ciyaartoyga khadka dhexe nadiga kubadda cagta chelsea sesk fabrigas ayaa sheegay inuu sharciga la tiigsan doono bat nevin ciyaartoygii hore ee naadiga kubadda cagta chelsea kaasoo hore u sheegay in hal ciyaartooy oo ka mid ah naadiga chelsea uu sheegay inuu ka doorbidayo inuu guuldaraysto intii uu guulaysan lahaa intuu macalin morino joogay naadiga chelsea waxaana fabrigas hadda la sheegaya inuu gariqaankiisa ku hamray inuu sharciga la tiigsado ciyaartoygii hore ee naadiga kubadda cagta chelsea ee bat nevin mid ka mid a taageerayaasha naadiga kubadda cagta river blade ee dalka argentina ayaa garoonka diyauradaha ee tokyo waxa uu ku candhuufay lionel messi weeraryahanka naadiga kubadda cagta barcelona iyo sidoo kale xulka waddanka argentina kadib markii messi uu naadigiisa barcelona u horseeday inay ku guulaystaan koobka club world cup oo naadiga river blade ay tokyo kula ciyaareen taageerahaasi ayaa la sheegay inuu u cadhaysanaa lionel messi islamarkaasina goolkii uu ka dheliyey naadiga kubadda cagta river blade uu sidoo kale ka xanaaqsanaa warar ayaa sheegaya in xaaladdu ay noqotay mid daran waxaase markii dambe soo kala dhex galay taageerahaasi iyo sidoo kale lionel messi laf ahaantiisa tababaraha naadiga kubadda cagta barcelona luis enrique iyo khaver mascherano oo la rumaysan yahay inay xaaladdu dejiyeen tababaraha kooxda kubadda cagta river blade marcelo galado ayaa wargeys ka soo baxa waddanka argentino wuxuu u sheegay inuusan arkin xaaladaasi balse uu maqlay islamarkaasina uu cambaaraynayo dhaqanka noocaasi oo kale ah oo uu sheegay in uusan ku jirin kubadda cagta iyo taageernimada intuba waxa uu u sheegay taageerayaasha river blade inay noqdaan kuwo xushmad badan islamarkaasina xushmad u haya ciyaartooyda ka soo horjeeda chelsea ayaa waxa ay doonaysaa in ay samayso iskuday ay kaga soo wareejiso wararka sheegaya beb gardiola inuu aadayo naadiga mancity marka suuqa kale iibsiga ciyaartooyda uu furmo xagaagan sidoo kale waxay xoojinaysaa in xaaska beb gardiola ay doorbidayso inay ku noolaato magaalada london halkii ay ku noolaan lahayd magaalada manchester oo naadiga kubadda cagta manchester city ay ka dhisan tahay kooxda buluuga ayaa isku diyaarinaysa dhaqaale aad u fara badan oo macalinka waddanka sbain u dhashay ay kusoo xarageliso islamarkaasina ay ka dhigto mid layliya naadiga stanford bridge-ka ciyaarta waxaana milkiilaha naadiga chelsea roman abramovich la sheegayaa in guardiola uu gacanta u gulin doono lacag aad u fara badan roberto mancini oo ah macalinka naadiga kubadda cagta inter milan ayaa keeniyey warar sheegaya in naadiga inter milan ciyaartooydeeda qaar ka mid a uu khilaafaad iyo muran uu soo kala dhex galay kadib guuldaradii naadiga inter milan ay kala kulantay naadiga eslazio toddobaadkan waxa uu manchine meesha ka saaray wararo laisla dhex marayay oo sheegayey in laba gool iyo gool markii ay ku dhammaatay ciyaarta oo qolka labiskana la aaday ay ciyaartooyda qaar ka mid a uu muran soo kala dhex galay naadiga inter milan waxaana warkaasi uu ku tilmaamay mid aan jirin laakiin twitterkiisa ayuu kusoo qoray in keliya hal kulan laga adkaaday naadiga inter milan taasina aysan micnaheedu ahayn in ay ka niyad jabeen inay ku guulaystaan horyaalka ziyaryada dalka talyaaniga waxa uu sheegay in wararka sheegaya in midnimo aanay ka dhex jirin naadiga kubadda cagta inter milan badan ay tahay mid been abuur ah waxaana uu rajo wanaagsan ka muujiyey in ay naadigu guula gaarto xubintii cayaaraha waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinayay barnaamijka ciyaaraha falastiin maxay noo xiga waa dhankii sugaanta waxaan soo qabanaynaa mid ka mida een, heesihii ku jiray albumka love ee fanaanada caanka ee jennifer lopez ama loo yaqaano jelo Een, waxaa heestan isna la qaadi doona raabarka ama fanaanka heesaha dhinaca raabka ku dheereeya pitbow Um, waxaana albamkan la soo saaray bishii february sideedeedii labadii kun iyo koob iyo tobanka maystiri falastiin waxaad aad ugu dheeraysaa dhinaca heesaha ajnabiga on the floor ayaa la yidhaha heestan And everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth, the truth. I'm like Inception. I play with your brains. I don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't, don't, don't, don't, don't get it confused. No, cause you will lose, yeah. Now, now pump, pump, pump, pump, pump, pump it up and back it up like a Tonka truck. Dial it.
If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor, break the sweat on the floor. Yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up, pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running tonight on the floor.
Brazil, Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa.
Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. Tonight we gon' be it on the floor. Tonight we gon' be it on the floor. I know you got it, clap your hands on the floor. And keep on rocking, rock it up on the floor. If you're a criminal, kill it on the floor, steal it quick on the floor, on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. It's getting ill, it's getting sick on the floor. We never quit, we never rest on the floor. If I ain't wrong, we probably die on the floor.
Brazil, Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa.
Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more.
Donk, It's like a trunk full of bass on an old school Chevy, seven tray Dunkin' Donuts. All I need is some vodka.
falastiin dee meesha waxbaa ka dhacay marka een, afrika iyo maraka markay fanaanada heesta kusoo dartay dadka afrika ayaad moodaa inay si weyn usoo jeedatay marka aduuna halkaas ka soo yar waa dhawaysataa codka macaana ee fanaanada jelo ama jennifer lopez dhegaystayaal iyada ayaana gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeena ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan asxaabtii barnaamijka dhallinyarada maanta ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan oo idinkaga tegayna nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.